xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah xildhibaanada maamulka la baxay somalilan oo saxaafadda la hadlay ayaa shaaca ka qaaday sababta ka dambeysay xarigiisa isagoona tilmaamay in ujeedooyin waaweyn uu maamulka la baxay somalilan ka lahaa xarigiisa islamarkaana uu doonayo inuu colaad la mid ah tan laascaanood uu ka abuuro qaar ka mid ah gobolada waqooyi xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay inuusan marnaba ka tanaasuli doonin aragtidiisa uusan ahayn nin qadiyadiisa uga tegaya xarig iyo cagajugleen sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka ujeeddada xarigaygu waxaa laga lahaa ujeeddooyin waaweyn bay xukuumadda ka lahay waxaa la doonayay in awda laga rido colaad la mida tii laascaanood baa la doonayay waxaa la doonayay in lagu helo cudheer iyo in laga dhigto jid doorashada lagu waxaa la doonayay in la geliyo deegaankayga xaalad amni darro oo meesha ka saarta doodda siyaasadeed ee aan qabno waayo ma jirin dembi aan galay ma jirin dembiaan qof ka galay oon xadhig ku mutaysan karayn waxaan u sheegayaa ma ihiin nin aragtida uu qabo xadhig iyo cagajugleyn uga tanaasuli kara waan ugu celinaya in badanna waan u qeexa ma ihi nin dagaal loo haliilayo iyo dhib waddanka laga rido lagu xalaalaysan karo aniga laigama heli kara taana anugu waxa aan doonayo ee dalkan inaan ka hagaajina aan doonayo aragtidaan aaminsanahay diyaar baanu ahay xadhig iska daaya inaan u dhintaa jecla waxaanan leehay way xidheen ayar bay xidheen mar horena waa sheegeen haddaad bareeri dilaysaan iyo hadda afka soo duubanaysaanba diyaar baana dhowaan ayay ahayd markii xabsiga laga sii daayey xildhibaan abiib oo muddo u xirnaa maamulka la baxay somalilan